magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay isku daba-ridka dambiyada duurjoogta soomaaliya shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradaha cadaaladda kalluumeysiga xanaanada xoolaha xubno ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madax ka socotay maxkamadaha garsoorka dalka wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada soomaaliya axmed cumar maxamed ayaa sheegay in guddi gaar ah loo saaray ilaalinta iyo isku daba-ridka dambiyada duurjoogta noolaha nool oo binu-aadamku uu ugu karaamo badan yahay waxba waxbay dartood u nool yihiin haddii la waayo deerada haddii la waayo quraanjada iyo yaxaaska haddii la waayo xayawaanka noolaha kale oo dunidan lagula nool dadkuna kuma noolaan karo meeshaas waxay noqonaysaa meel aan lagu noolaan karin so marka waa layer protection ah si aan anagu u noolaano waa noolaha kale oo oo dhulkaa nala wadaaga inay iyaguna noolaadaan wa oo la badbaadiyo qaar badan oo ka mid a waxay khatar ugu jiraan inay la waayo isirkooda adduunku wuxuu hadda aada uga shaqaynayaa in meelo badana lagu guulaystay waxyaabo badan oo noolaa in dib loo soo celiyo oo in terms of number ahaan iyo taya ahaan tiro iyo taya ahaanba dib loo soo celiya annagana kuwanagii aan haysanay baa gacantanadii kasii baxaya anagoo anagoo taagan waan garan karnaa marka sababahana keenay maanta meesha aan joogno laakiin waxaa noqonaysa waxaan fiicnayn inaan halkan inaan sii daawano sida hadda ay tahay oo dhabahaas aan kusii socon annagay nagu xiran tahay inaan wax ka bedelno in sagaaradanadu ay noolaato in libaax wadankan dib dambe loo dib loogu arko iyo geri iyo maroodi iyo ugaar kale oo noocyo fara badan leh in badeenu ay ku jiraan noocyada kalluunka oo dhan inkastoo middaas annaga saamaynta ugu yar aan ku leenahay marka laga hadlo xaalufinta badda iyo dhibaatada gaarta dadka soomaaliyeed waxay ku leeyihiin saamaynta ugu yar dhibaatada badda ku dhacda qashin yaroo xeebaha aan ka gelino badda iyo niman dhalinyaro ahoo doome inta qaata laga yaabo inay xabad iyo laba iyo saddex iyo afar number aan badnayn oo oo libaxbadeed ay soo qabtaan ama waxyaabaha hadda adduunka aan laga ugaarsanin inay soo ugaarsadaan tiro yar laakiin waxaan saameyn ku leenahay oon siyaabo kala duwan dhulkanaga uga nabaad guuraya noolihii kaleo nala noolaa shirkeenaan marka maanta taasuu muhiim u yahay khubaraa nala joogta hawshaan si hoosaad uga sheekaysan doontaa ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan sharci la-aan ma jirto hadda si kastaba shirkan iyo guddiga loo saaray arrimaha ilaalinta duurjoogta ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ka mid tahay in ay ka hortagaan dadka ka ganacsada dhoofinta duurjoogta